wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya aadan maxamed cali ayaa magaalada dhuusamareeb ka xarig jaray xarunta cusub ee keydinta iyo farsameynta daaqa xoolaha munaasabadda xarigjarka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha galmudug cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug shariif cabdinuur bare duqa magaalada macalin cabdiraxmaan geeda qorow iyo marti sharaf kale macalin cabdiraxmaan geeda qorow duqa magaalada dhuusamareeb ayaa ka mahad celiya dhismaha iyo qalabeynta xarunta keedka dhismaha farsamada xoolaha waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo cid kasta ee mashruucan ka qayb qaadatay wasaaradda xanaanada xoolaha ee federaalka iyo wasaaradda galmudug iyo deeq bixiyaalka dhammaantood annagu dowladda hoose haddii aan nahay dhulkaan annagaa bixinay waxaan halkaan u dooranay dhulka inaan ka bixinno waxaan bixinay dhul kale oon wasaaradda xanaanada xoolaha ku wareejinay oo jambiga ku haya oo dhulkaas bannaan ah oo laga dhisi doono suuqa weyn ee xoolaha ee dhuusmareeb waxaan ka mahad celinaynaa dhismahan iyo maaragtay halkan in calafka xoolaha halkan laga dhiso kaydka calafka xoolaha cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole wasiirka xanaanada xoolaha galmudug ayaa kula dardaarmay xoololada galmudug in ay dhaqaashadaan xaruntan barnaamijkan waxaa la rabaa reer dhul samareebeed weligood ma arag intaan malaynayo baqaaro kayd oo calaf mishinadii shiidayey xarumihii dowladda oo diyaarsan inay ka faa'iidaystaana la rabaa si wixii kale oo la keenana dadku uga wada faa'iidaystaan haddii meeshii la dhiso oo waqti la gelsho oo qarash la gelsho aan laga faa'iidaysan dee ciddii waxaas dhistay mar dambe inay wixii ku dhiirato ma u sahlanaanayso suuqii waa la dhisaa waa diyaar tartankiisi waa dhacay waana dhammaaday in la soo daayo unbaa dhiman aadan maxamed cali wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug dadaalka iyo juhdiga ay gelinayso horumarka xoolalayda galmudug soomaalida dhammaanteed waxay ku tiirsan tahay xanaanada xoolaha iyo beeraley oo runtii gobolkan aa ogtihiin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo horey u sheegay in qoriga ay ku bedeleen yeembo waa ka muuqataa runtii qof madaxda ah markii uu wax sheego sannado ka hor ballanqaadka uu sameeyey in laga dareemaa la rabaa waana laga dareemayaa runtii aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa xaruntan cusub ee keedinta iyo farsameynta daaqa xoolaha ayaa door weyn ka qaadan doonta horumarinta dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada ah iyo kor u qaadista wax soo saarka calafka xoolaha deegaanada galmudug